halkani waa shabakada warbaahinta idaanews dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaad
waa ka dhacay oo meel oo xaafada guldoomiyaha ku nasan jiray oo darsa ah ayaa loo saaray qarax loogu xiray qarax miilo waxaana ku dhaawacmay sarkaal oo ciidamada xoogga dalka iyo sa- iyo askar guddoomiyaha ilaaladiisa ay lixda qof baa ku dhaawacantay wax dhimashana ma jiraan nimankana insha allahu raxmaan waa un baaritaankii baa lagu jiraa waaya een, qaraxa warar kala duwan aa kasoo baxaya ma ma wuxuu ahaa mid dhulka lagu aasay mise mid gaari lagu xiray mid oo waxaa lagu xiray meesha oo dirsada ayaa lagu xiray marka goortii uu guddoomiyaha rawax uu soo rawaxay baa meeshii eh, ayada ka kacday qaraxii haye een, dhaawacyada bal ka waran xaaladooda siday yihiin ee, iyo qaababka iyo meelaha wax kasoo kala gaareen Ah, dhaawaca hadda waxaa weeye eh, insha allah saalkay ku jiraan waa aad iyo aad bayan hadda u fiican yihiin insha allahu raxmaan wixii dheeraad ahna waan soo- waa qarhinaynaa xog ma maqasheen oo ku aadan dad shacaba haddii ay wax gaareen maya dad shacaba ma gaarin meesha meel xiran weeye oo dee xaafada oo xiran oo diyaarkeedu xiran yahay marka darsida ayay ahayd baa lagu xiro qarax ka kacay wax shacaba hadda ay wax gaareenna ma jiraan Eh, intaan baan hadda ku caddayn karaya haye ciidamada dowladda marka een, waxaan maqalnay baaritaano inay wadaan ay bal ka waran wararkaasi iyo waxa ka jira Ah, baaritaan baa la wadaa insha allah faahfaahinteedana eh, goorna waad maqlaysaan haddii alla idmo waa tahay een, waxaa tahay gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq een, qaraxan ma markii ugu horeysa mas-uul ka tirsan maamulka degmada oo ka dhaco halkaas mise horeyba ugu dhici jireen waa markii ugu horreysay weeye adeer oo arrintaasi ay ka dhacdo meesha degmada cabo haye tallaabooyin caanki ah markaa niga go-aansan arrimahan oo kale adeerna tilaabo sharci waafaqsan aan ka qaadno oo eh, ciddii eh, arrintaas ka dambeysay aan maaragtay ku dabagalno ayaa ayaa noo go-an waa tahay waxaad ii sheegtay xaafaddu inay tahay xaafad xiran oo dad shacaba inta badan aysan u badneen maxaa suurogeliya marka in qarax lagu xiro meeshaasi guddoomiyahana iyo ciidamadiisa dhaawacyo kasoo gaaraan Eh, eh, waxa weeye arrinta waxaa suurtageliyey eh, guddoomiyaha meesha waa lagu yaqiinay xaafadda marka waxa weeye xaafad oo aan caruur badan iyo xaafad badan eh, aan lahayn waxa weye dad dad dadkii lahaana waa ganacsato iska ahayn magaalada ku maqnaayeen sida badan guddoomiyaha xaafaddaas uu harsan jiray waa lagu yaqiinay haye dadka een, goobaha ganacsiga iyo guryaha leh ee qaraxyada inta badan saan oo kale lagu xirayo maamulkiina muxuu go-aan uu ka qaadaya ama tallaabo ah Eh, adeer hadda waxa cidda oo gaar hadda lagu eedeynaya ma jirto haddaan ognahay insha allahu raxmaan xaafadan xaafadiisa ay ahayd oo dee eh, waxa weeye goori ayaan wuusaa- waa- waa- waarsan jiray wuuna joogi jiray Eh, waa lagu yaqiinay xafiiska guddoomiyaha waa lagu bartay xafiiska markuu kasoo rawaxayo xaafadda imaan jiray Eh, xaafadan xaafad hayda weeye marka eh, ilaalaha habeenkii ma lahan xaafadda maadaama guddoomiyaha uu goori ayaan oo halkaas yimaado waa meel lagu xiri karo oo ma garanaysa ilaalada habeenkaas maadaama aysan lahayn sidaasaa loogu xiray kadib dee sidaasuu qaraxana ku dhacay xubnahaana dowladda ee, ku sugan gobolka gedo een, arrimahan oo kale maxaas leedahay way ugu gaashaamo karaan Eh, inay waxay u gashaamo karaan inay soo jignaadaan oo ay gacmaha qabsadaan kadibna ay magaraysa intaas ka hortagaan ay ugu dambeyn marka een, maxaad ku baaqi leed waxaan ku baaqi lahaa in eh, eh, waxay ku- arg- argagixisada eh, ma garanaysa in la magarta la iska dhiciyo oo dhinac loogu soo wasiirto